Dhalinyaro ku nool magaalada Jowhar ayaa inta badan ka qayb qaata gurmadyada caafimaad ee loo fidiyo dadka danyarta ah ee u baahan gargaarka caafimaad. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa ku baaqay in adeegyada caafimaad la gaarsiiyo bulshada danyarta ah ee ku nool deegaanada ka fog magaalada kuwaasi oo aan lahayn xarumo caafimaad.
inta badan waxaa lagu caawin karaa si iskaa wax u qabso oo volunteer dhalinyarada inay inay u midoobaan iskaashadaan dadka tuulooyinka ay u geeyaan agabyada aasaasi u ah caa- caafimaadka sida een, agabka washka ee, ama agabka gacmo dhaqa oo kale kaniinka biyo sifeeyaha oo kale een, daawooyinka ama kaniiniyada een, loo isticmaalo markii xaalad shuban uu dhaco oo kale shuban joojiye ee kaniiniyada bahalka oo kale een, in dadkii dadka tuulooyinka qaarkood kuwa wax qori kara wax aqrin kara in tababar loo siiyo tababar caafimaad ah in loo siiyo waa waxyaabaha ugu weyn ee dadkaas lagu caawin karo ama laga caawin karo ee xagga caafimaadka isle wallaahi ka dhalinyaro ahaan aad baan ugu rajo weynahay ee inaan ka qayb qaadano adeegyada caafimaad ee u baahan yihiin dadka degan tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar haddii ay noqon lahayd ee tababar caafimaad in loo sameeyo haddii noqon lahayd u gurmasho xaaladaha qaar ee caafimaad darrada markay soo wajahaan oo kale in loo furo goob ee emergency center xarun ee xaaladaha degdega ah lagula tacaalo oo kale markuu shuban uu dhaco oo kale ama markii xaalad kale intay dhacdo oo kale sumoogid markay dhacdo oo kale shoog markuu dhaco oo kale in intaas dadkaas laga caawiyo waa waa ka dhalinyaro ahaan waa wax rajada ugu weyn ee aan qabno een waddan waxaan bilaabeyna ma ahan oo een ururo badan oo aan aniga qayb ka ahaa qaar aniga aasaaskooda qayb ka ahaa si volunteerism ah iskaa wax u qabso ah bulshada lagu caawinayo ayaa jirtay oo aan aasaasay qaybna aniga aan ii sheeg ee boardka aan ka mid ahaa marka een inta badan waxay diiradda saarayeen een caafimaad basic health ama caafimaadka aasaasiga ah ee biniaadamku uu u baahan yahay waxay gelintii
ka dhalinyaro ahaan waa ku rajo weynahay sababtoo ah dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee hadda ee leh aqoontii xirfadii sidoo kaleentood ee awoodna u leh in ay bulshadooda u adeegaan kana qayb qaataan ee adeegyada caafimaadka so waana aad iyo aad wax u fiican oo dhalinyarada waxaan kula talin lahaa ani ahaan ee inay ka qayb qaataan adeegyada caafimaadka